فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal عبر به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضاني aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon-yahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa labiyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah qaybta labaad maqaal ciwaankiisu yahay sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan kaasoo ay qortay haweenay digtoorayso ah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan muxuu ahaa hadafkii laga lahaa duulaankii weynaa ee ay dowladda maraykanka ku qaaday dalka ciraaq maxaa ka hirgelay qorshayaashii reer galbeedka suurtagal ma tahay in hadafka ugu weyn uu ahaa kala geynta shucuubta muslimiinta iyo aqoonsiga la siiyey maamulka yuhuudda warbixin dheer oo ku saabsan sagaal iyo toban sano guuradii ka soo wareegatay duulaankii maraykanka ee dalka ciraaq ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan qodobadaas ayaad maqli doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka intiinii nala socotay toddobaadkii hore waxaan baahinay qaybta koowaad maqaal ciwaankiisu yahay sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah bisha barakaysan ee ramadaan kaasoo ay qortay haweenay digtoorayso ah oo lagu magacaabo leyla xamdaan haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee maqaalkaas أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا ذا laga soo bilaabo horaantii islaamka waxay bisha ramadaan ku socneed kaalinta muuqata ee ay kaga jirto nolosha muslimiinta iyagoo weynaynaya faraa'idda allaah dareemayana weynaanta ay leedahay in loo kala tartamo ajarkan weyn lagana faa'iidaysto fursadaha loona dhowaado raxmada allaah عصينا طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا waxaan sidoo kale dareemaynaa in waxyaabo muhiim ah oo marka laga hadlayo taariikhda muslimiinta ay dhaceen bisha ramadaan qaswadii ugu horreysay ee beder ayaa dhacday bisha ramadaan taasoo nasri weyn ay ku soo hooyeen saxaabada sidoo kale waxaa ramadaan dhacday furashadii maka fatxi weyn oo taariikhi ah ayuuna ahaa sidoo kale dagaalkii weynaa ee albuweyb oo ka dhacay dalka ciraaq muslimiintana uu hogaaminayay almuthana bin xaarith ashaybaani radiallaahu canhu ayaa dhacday bil ramadaan sidoo kale al andalus oo furashadeedii uu hogaaminayay daariq bin ziyaad waxaa la furtay ramadaan macrakadii balaadu shuhadaa ee ka dhacday faransiiska muslimiintana uu hogaaminayay cabdiraxmaan al khaafiqi waxay dhacday bil ramadaan camuu i ah oo la furtay xilligii dowladdii cabbaasiyiinta uu hogaaminayay almuctasim billaah waxay dhacday bil ramadaan sidoo kale furashadii qubrus oo la furtay wakhtigii ay mamaaligtu ka talinayeen qaybo badan oo ka mida dhulka islaamka waxay dhacday bil ramadaan intaasoo keliya maahane dhacdooyin waaweyn iyo dagaallo lagu kala baxay oo dhex maray islaamka iyo kufriga ayaa dhacay bisha ramadaan ee barakada badan waxay futuuxaadkan aan tirakoobka lahayn ee dhacay bisha ramadaanna dareensiinayaan in bishaan ay tahay bil shaqo oo jihaadeed balse aanay ahayn bil caajis hurdabadni iyo in laysku mashquuliyo wax weliba oo wakhtiga lagu dilo sida dad badan ay maanta sameeyaan qofka muslimka ah ee uu kusoo food leeyahay bisha ramadaan waxaa la gudboon inuu aad u maareeyo naftiisa bartana sida loo hago ruuxdiisa si ay ugu suura gasho in bisha ramadaan uu gaaro maraatib sarraysa oo uu dhowaanshaha xagga allaah ah uuna u jebiyo shahawaadka naftiisa oo uu gaaro darajaadka rabbaaniyiinta suurtagal uma ahan qofka muslimka ah inuu xaqiijiyo guushaas haddii aanu allaah baryin duco joogto ahna la imaanin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
marka u fiirso qof yahoo muslimka ah inta alla bari ee aad keedsatay uguna tala gashay inaad allaah weydiisato aadna ugu celceliso maalmaha ramadaan adigoo ku tilmaaman aadaabta iyo sidqiga halkii ugu sarraysay haddii aad ka cabanayso dulmiga aad la kulmayso waxaad ka faa'iidaysataa bisha ramadaan adigoo allaah ka baryaya inuu kaa dulqaado dulmiga kaaga imaanaya makhluuqaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddex baryadooda lama soo celiyo mas-uulka caadilka ah ninka sooman ilaa uu ka afurayo iyo qofka dulman baryadiisa imaamu axmed tirmidi nasaa-i iyo ibnu maajah ayaa soo saaray umana malaynaya inuu jiro qof caaqil ah oo ka saahidaya baryada allaah isagoo ka faa'iidaysanaya saacaadka ijaabada ducada allana ka baryaya inuu naga dulqaado masaa'ibta waaweyn ee ku dulhabsatay ummadda muslimka ah ee aan allaah barino si la mid ah sida uu alle u baryo midka dhibaataysan aanu rajayno ajiibitaankiisa si la mid ah sida uu allaah u rajeeyo kan dhibaataysan faqiirka ah ee baahan badanaa qofka ka qaxay gurigiisa ee la eryanayo badanaana midka cabsanaya ee aan amni haysan badanaana midka maxbuuska ah ee dulmiga lagu haysto badanaana kan taagta daran ee hamiga la nool badanaana carruurta agoomaha ah iyo haweenka garoobada ah badanaana midka u adeegaya ummadda ee u baahan ducada qofka saalixa ah badanaana mujaahidka ku jira dhufeesyada ee wajahaya dulmiga iyo cadowga alla badanaa oo badanaa dhammaan dadkaas waxay xaq kuugu leeyihiin inaad u ducayso si la mid ah sida aad ugu ducayso naftaada ehelkaada iyo dadka aad jeceshahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii walaalkiisa u duceeya isagoo ka maqan malagga loo wakiishay inuu jawaabo ayaa ku odhanaya aamiin adigana waxaad leedahay sidaasoo kale riwaayad kalena waxa uu rasuulku ku yidhi ducada qofka muslimka ah uu u duceeyo walaalkiisa isagoo ka maqan waa mustajaabo waxaana agtiisa taagan malag kaasoo odhanaya markasta uu qofku u duceeyo walaalkiisa aamiin adigana waxaad leedahay intaasoo kale muslim ayaa wariyey mid ka mida waxa ugu horreeya ee aad mudnaanta siinayso bisha ramadaan waa inaad noqoto rabbaani alle ku xiran adigoo wada socdana alle aad qaabisho oo aadan qayb ka mid ah keliya alle ku qaabilin waana in xubnaha jidhkaagu khushuucaan indhahaaguna ilmeeyaan qalbigaagana la dildilaaco aayaadka allaah xilliyada aad sujuudsan tahay iyo wakhtiga aad allaah baryayso ramadaanku ma ahan bil loogu talagalay baahi iyo oon ee waa bil loogu talagalay alla kacabsi iyo towbo abi hureyra radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi badanaan qof sooman oo aan soonkiisa ka dheefin waxaan ka ahayn gaajo iyo oon badanaan qof taagan oo aan ka dheefin waxaan ka ahayn soo jeed nasaa-i ibnu maajah iyo alxaakim ayaa soo saaray wuxuuna yidhi waa saxiix marka loo fiiriyo shuruudda imaamulbukhaari hadafka iyo xaqiijinta rabbaaninimada waxay ka dhigan tahay in la xaqiijiya hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa jira farqi u dhexeeya qofka qaabilaya ramadaan isagoo aaminsan inuu yahay in laga go'o cuntada iyo biyaha iyo qofka qaabilaya ramadaanka isagoo laasimaya qur-aanka dareemayana in alla kacabsigu yahay hadaf iyo wasiilo wada jira qofkan doonaya inuu rabbaaniga noqdow sirta ugu horraysa waa inaad qabsataa kitaabka allah ha noqdo qur-aanka mashiinka aad ku beddelayso waaqica aad la nooshahay iyo kan ummadda ay ku nooshahay la jaanqaad awaamiirta qur-aanka iyo nawaahidiisa dareen oo ogowna maqaasida qur-aanka markaasoo ay laabtaadu degi doonto jaceylka allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta cibaadada allah ee ramadaanka ma ahan oo keliya halkudhigyo macaan oo afka baarkiisa ah mana ahan dhaqanno soo jireen ah oo ah in habeenkii cunto kala duwan la cuno sidoo kalena ma ahan in lagu taxmo taxanaha musalsalaad oo ka baxa telefishinada balse waa gariidh ku dhaca qalbiga isagana jafaboorka in muddada ah ku dhacayay waana in si ikhlaas ku jirto allah xaggiisa loogu hijroodo waxaa laga tegayaa sharta iyadoo la dhex tiimbanayo khayraadka waxaa laga tegayaa arrimaha liita waxaana la beegsanayaa arrimaha kuwooda sarreeya gebagabadii waxaana la gudboon inaan isdul taagno tilmaamaha uu qur-aanku ku asteeyey dadka rabbaaniyiinta ah suuratu aala cimraan wuxuu allah rabbaaniyiinta ku tilmaamay inay yihiin kuwa ku sugnaada jihaadka imtixaanadana u gegsada allahna wuxuu yidhi
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
mar kale wuxuu allah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa ku dadaala in loo xukun tago shareecada allah diinkana dhulka laga hirgeliyo wuxuuna allah ku yidhi suuratulmaa'ida إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
isla suuratulmaa'ida wuxuu allah mar kale ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa fara macruufka sidoo kalena reeba munkarka allah wuxuu yidhi لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون mar kale wuxuu allah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay tilmaamahoodu tahay ku dadaalidda barashada cilmiga sharciga ah iyo weynaynta kitaabka allah allahna wuxuu ku yidhi suuratu aala cimraan ما كان لبشر أن يؤمن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا رب ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ugu dambayntii ila fiirso hadalkan markii lagu yidhi bishir alxaafi waxaa jira dad allaah caabuda bisha ramadaan oo keliya markaas buu ku jawaabay waxaa baas lahaaday qoom aan allaah aqoonin ramadaan mooyee رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت waa hagaag barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan muxuu ahaa hadafkii laga lahaa duulaankii weynaa ee ay dowladda maraykanka ku qaaday dalka ciraaq maxaase ka hirgelay qorshayaashii reer galbeedka suurtagal ma tahay in hadafka ugu weyn uu ahaa kala geynta shucubta muslimiinta iyo aqoonsiga la siiyey maamulka yuhuudda haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin dheer oo ku saabsan sagaal iyo toban sano guuradii kasoo wareegatay duulaanka maraykanka ee dalka ciraaq labaatankii bishii maarso sanadkii labada kun iyo saddexda dowladda maraykanka ayaa duulaan gardaro ah ku qaaday dalka ciraaq kadib markii lagu eedeeyey xukuumaddii sadaam xuseen inay haysato hubka kiimikada ee wax gumaada arrinkaasoo markii dambe caddaatay inuu ahaa been lasoo dhoodhoobay duulaankii lagu qaaday dalkan oo sababay dhimashada in ka badan hal milyan oo ruux ayaana saameyntiisa weli laga dareemayaa waddankaas dadka ciraaqiyiinta ah ayaa wakhtigan la joogo isxusuusinaya miraha wixii laga dhaxlay dagaalkii ay la galeen dowladda maraykanka xaalku siduu ahaa sagaal iyo toban sano ka hor weliba dadkii faraha badnaa ee duulaankan lagu diray in badan oo ka mida bulshada ayaana ku doodaya in washington ay dalkaasi ka geysatay dembiyo dagaal oo aysan jirin cid kula xisaabtantay ilaa iyo wakhtigan la joogo duulaankii labada kun iyo saddexda oo ahaa kii labaad oo ay qarnigan xukuumadda washington ku qaado dhulalka muslimiinta ayaa noqday xadad weyn oo taariikhi ah wuxuuna mandiqada bariga dhexe u horseeday burbur barakac iyo qalalaaso aan dhammaad lahayn miraha laga dhaxlayna waxaa ka mid ahaa in la riday xukuumadda sadaam xusein in la daldalay madaxweynihii dalka isagoo aan helin garsoor cadaaladda ah in la dilay malaayiin shacab ah oo aan waxba galabsan halka kuwo kalena ay ku naafoobeen duulaanka balse arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in muslimiinta sunniga oo dalkan awood ku lahaa laga dhigay sacabooley halka shiicada lagu wareejiyey talada dalka taasoo ilaa iyo wakhtigan madaxa kaga taagan muslimiinta ku dhaqan waddankaas magaalada baqhdaad oo ah caasimadda xadaaradda ee mandiqada bariga dhexe ayaa laga xusay sagaal iyo toban sano guurada kasoo wareegatay duulaankii lagu riday dowladdii saadaam xusein dadka ayaana isu soo xusuusinaya jawiga siduu ahaa daqiiqadihii ugu horreeyey ee duulaanka gantaaladii lagu garaacay baqhdaad cabsidii ay horseedeen iyo burburkii muuqaaladii la duubay xilligaas ayaana mar kale dib u qabsaday baraha bulshada xilli diyaaradaha dowladda maraykanka ay dul heehaabayeen magaalada baqhdaad oo ah caasimadda waddankaas labaatankii bishii maarso sanadkii labada kun iyo saddexda xilli uu wakhtigu ahaa aroor hore ayuu qarxay dagaalka u dhexeeya milatariga ciraaq iyo kan dowladda maraykanka ee garwadeenka ka ahaa duulaanka lagu qaaday xukuumadda baqhdaad jugta qaraxyo waaweyn oo beegsanaya talisyada ciidanka ayaana mar qura lagu soo kacay madaxweynihii xilligaas ee xukuumadda washington dagaal oogihii caanka ahaa george w bush ayaana shir jaraa'id oo uu qabtay ku iclaamiyey duulaanka isagoona ku afgobaadsaday in hadafka laga leeyahay uu yahay xorriyad ay helaan dadka ciraaqiyiinta ah ciidanka lugta ee dowladda maraykanka oo kaashanaya kuwa ka socda ingiriiska ayaa kasoo tallaabay xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada ciraaq iyo kuweyt markii ugu horreysay ayayna weerar toos ah kusoo qaadeen dekadda umuqasar iyagoona go-doomiyey dhanka galbeed iyo dhanka waqooyi waxa ayna kala jareen dariiqa dheer ee isku xira magaalada basra iyo jasiirad waakaha alfaao halka sidoo kale ciidan kale oo ka socda isla dowladda ingiriiska ay qabsadeen tuulada abulqasab ee istaraatiijiga ah halkaasoo ay ka jareen dhammaanba dariiqyada soo gala saxafi lagu magacaabo miqdaad al xumaydaan ayaa bartiisa tuwitterka soo dhigay sawirro muujinaya wejigii koowaad ee duulaanka magaalada baqhdaad wuxuuna ku dulqoray sagaal iyo toban sano ka hor jawigu wuxuu ahaa sidaan xaqiiqdii maalinkan wuxuu ahaa maalin xanuun badan qof kastana uu ka dhuur sugayay waxa dhici doona balse ilaa iyo hadda ayay nagu soconayaan guuldarradiina gaartay maalinkaas sidoo kale saxafi lagu magacaabo cumar xamid ayaa isana tacliiq kooban ka bixiyey duulaankii lagu riday xukuumaddii sadaam xuseen wuxuuna carabku ku dhuftay in howshu ka facweyn tahay sida ay dadku u dhigayaan maadaama dagaalka ka dhanka ah ciraaq uusan bilaaban sagaal iyo toban sano ka hor balse arrintu ay ahayd mid soo jiitamaysay been abuurka beenta ah ee laga fidinaya dalkoodana uu dhowr sano ka horreeyey wakhtiga duulaanka waxaa xusid mudan buu yidhi in madaxweyne buush uu dacalka ka riday dhammaanba qaraaraadkii ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay iyo golaha ammaanka duulaan bareer ahna uu ku soo qaaday waddanka ciraaq isagoo aan gacanta ku haysan wax xujo ah arrinkaas oo wakhti dambe soo caddaaday sidaas si la mid ah nin kale oo ka shaqeeya arrimo bulsho oo lagu magacaabo xaydar azubaydi ayaa yidhi waxaan xusuustaa jawigu siduu ahaa wakhtigii uu dhacayay duulaankan waxaan ahaa lix jir ilaa wakhtigaana jugtii madaafiicda kama go-in dhagahayga balse waxaan sheegi karaa in ciraaq wax badan ay ku khasaartay duulaanka ilaa markii dambe xaalku uu soo gaaray heerka maanta la joogo wixiina fur ahaa ee la na waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay duulaankii ciraaq ee lagu bannaystay in dalkani uu gacanta ku dhigay hubka wax gumaada ayaa weji cusub u horseeday mandiqada bariga dhexe waxyaabihii laga dhaxlayna waxaa ka mid ahaa burburkii dowladdii sadaam xuseen dadkii lagu dilay ayaana tiradooda lagu qiyaasaa in ka badan hal bilyan oo ruux xilli dhanka kale qarashka ku baxay duulaankana lagu sheego in ka badan laba tirilyan oo dollar siyaasad xumada xukuumadda washington ayaana horseeday in dagaal ahli ah uu ka dilaaco dalkan sanadkii labada kun iyo lixda kaasoo saameyntiisa wakhtigan laga dareemaya dhammaanba gobollada waddankaas gobollada ay degan yihiin dadka suniyiinta ayaa noqday laf dhuunta u gasha shisheeyaha kusoo duulay waddanka ciraaq magaalada falluuja ayaana hoy u noqotay dagaalada ugu xooggan halkaasoo ay dhallinyarada muslimiinta baycatulmowd ku wada galeen askartii ugu badneed ayaana maraykanka iyo ingiriiska looga dilay magaalada iyo daafaheeda waxaana xusid mudan in markii ugu horreysay xukuumadda washington ay magaaladani ku garaacday sawaariikh kiimika ah iyo hub kale oo ay mamnuuc tahay in loo adeegsado dagaalada kadib markii ay qabsan waayeen magaaladaas aqalka cad ee maraykanka oo cadaadis kala kulmaya axsaabta mucaaradka horumarna ka keeni waayey magaalada falluuja ayaa markii ugu horreysay qalinka ku duugay heshiis ay la galeen sharikada murtasiqada ee balaak water taasoo kumanaan ciidan ah usoo dirtay dalka ciraaq calooshadu shaqaystayaashii sharikada ayaana lagu fasaxay magaalada falluuja halkaas ayayna xasuuq ba-an ka geysteen inkastoo iyaga dhankooda wax ka badan kun askari looga dilay sida ku cad dukumeentisyada lahayo wakhtigan la joogo wejiga koowaad ee duulaankii ciraaq waxa uu socday sagaaliyo toban maalin oo xiriir ah laga soo bilaabo maalinkii uu qarxay ilaa laga qabsanayay magaalada baqhdaad milatariga shisheeyaha ayaana iska caabin xoogan kala kulmay askarta ciraaqiyiinta ah oo aan haysan difaaca dhanka cirka maadaama sadaam xuseen uu amray burburinta dhammaanba diyaaradaha dagaalka ee waddankaas sagaalkii bishii abriil sanadkii labada kun iyo saddexda ayay magaalada baqhdaad ku dhacday gacanta soo duulayaasha laga soo bilaabo maalinkaas ilaa sanadkii laba kun iyo toddobada ayaana la sheegaa in maraykanku uu fuliyey wax ka badan shan boqol lixdan iyo sagaal howlgal oo kala duwan kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyinka baqhdaad falluuja ambaar iyo meelo kale soddon iyo shan boqolkiiba howlgalladaas ayaana la fuliyey sanadkii laba kun iyo toddobada xilligaasoo muqaawamada ciraaq ay ahayd wakhtigii ay ugu awoodda badneed taqriir ay faafisay shabakadda o r b ayaa lagu sheegay in dadka ciraaqiyiinta ah ee lagu diray duulaanka maraykanka ay gaarayaan hal milyan iyo soddon iyo saddex kun oo qof kuwaasoo ay ku jiraan lix boqol konton iyo afar kun oo shacab ah halka inta kalena ay isugu jiraan ciidankii ciraaq ee burburay iyo dagaalyahanadii muqaawamada balse waxaa xusid mudan in taqriirkani ay ka hadlayaan wixii ka horreeyey sanadkii laba kun iyo toddobada taasoo ka dhigan inaanu xisaabta ku jirin dadkii la dilay shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay siddeed sano kadib ayay washington ku dhawaaqday in lasoo afjaray duulaanka dalka ciraaq siddeed iyo tobankii bishii diseembar sannadii laba kun koob iyo tobanka ayayna askarta maraykanka isaga baxeen dalka ciraaq kadib markii ay talada dalka u gacangeliyeen maleeshiyaadka shiicada ah ee ka amar qaadanayay nuur almaaliki balse saddex sano kadib insixaabkan ayay dib ugu noqdeen waddanka ciraaq maadaama ay xukuumadda baqhdaad ku sigatay in guud ahaanba xilka laga tuuro duulaanka dalka ciraaq ma ahayn dalxiis shisheeyaha soo qaaday weerarka ayaana la dhadhansiiyey dhammacda rasaasta waxa ayna dariiqyada kaga tageen meydadka askartooda oo waran taasoo naxdinta ay ka qaadeen ilaa iyo hadda kumanaan askar ah ay la jiifaan isbitaallada lagu daaweeyo dadka qaba cudurrada dhimirka halka kuwo kalena ay daldaleen naftooda kadib markii ay u dulqaadan waayeen murugada xanuunka badan ee ay ka soo qaadeen furimaha dagaalka in ka badan boqol iyo konton kun oo askari ayay soo dagaalgelisay xukuumadda washington waxa ayna qirtay in dagaalka ciraaq looga dilay lix kun shan boqol iyo siddeetan iyo shan askari wixii ka horreeyey sanadkii labada kun iyo kowda iyadoona ay xusid mudan tahay inaysan tirakoobka ku jirin murtasiqada balaak water oo ahaa kuwii ugu badnaa ee xasuuqa la kulmay iyo shirikadaha amni ee sida gaarka ah loo leeyahay halka askarta ku dhaawacmay duulaanka ay tiradooduna kor u dhaaftay ilaa soddon iyo laba kun oo askari intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo saddexda ilaa laba kun koob iyo tobanka milatariga maraykanka waxaa laga soo riday ilaa boqol labaatan iyo sagaal diyaaradood oo ah kuwa dagaalka kuwaasoo sababay dhimashada laba boqol toddobaatan iyo toddoba askari oo maraykan ah halka duulaanka looga gubay wax ka badan kun boqol labaatan iyo kow gaadiidka gaashaaman ah kuwaasoo aysan ku jirin gawaarida raaxada toddobaatan iyo kow taangi oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano ambaramis iyo noocyo kale balse dadka la socda arrimaha mandiqada ayaa ku doodaya in washington aysan khasaare dhaqaale kala noqon dalka ciraaq marka loo fiiriyo faa'iidooyinka ay ka heshay dalkaas haba ugu badnaadee boobka lagula kacay kheyraadka dabiiciga iyo kaydadkii dahabka ee uu lahaa waddankaas haddaba maxaa dhacay duulaanka ka hor sidee ayayse shisheeyuhu ugu diyaargaroobeen qabsashada dalka ciraaq ka hor weerarkii weynaa ee dhacay labaatankii bishii maarso sannadii labada kun iyo saddexda waxaa arrinkaas warbixin kooban ka qoray telefishinka c b s ee laga leeyahay dalka maraykanka kaasoo sheegay in xafiiskooda warqabadka ay soo gaartay afartii bishii seteembar sannadkii laba kun laba iyo tobanka warqado caddaynaya in duulaanka ciraaq qalinka lagu duugay hal saac kadib markii uu dhacay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee lagu burburiyey daarihii ganacsiga ee dowladda maraykanka waxaana go-aankaasi qaatay bush iyo wasiirkiisii difaaca ee xilligaas ninkii halaagsamay ee la odhan jiray donald rumsfeled shabakadda oo hadalkeeda sii wadata ayaa tidhi dukumeentisyadu waxay caddeynayeen in ciraaq ay tahay dalka labaad ee lagu duulayo hadal kooban oo rumsfeled u jeediyey ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha banticoonka ayuuna ku yidhi si qoto dheer uga fikira duulaankeenna maanta kuma wajahna usaama bin laadin oo qura balse waxaa sidoo kale ku duuli doonaa saadaam xuseen oo ay dowladdiisu heshay hubka kiimikada ee wax gumaada mana jirin wax caddayn ah oo muujinaya in madaxda dalka ciraaq ay ku lug lahaayeen weerarkii koob iyo tobankii sebtembar dhammaanba caddaymaha lahayana waxa ay muujinayeen in urur weynaha alqaacida uu lahaa mas-uuliyadda weerarkaas caddaymaha ay faafisay shabakadda ayaa ku soo aaday waqti ay xukuumadda washington dadaal adag ku bixinaysay sidii ay kongareeska shacabka maraykanka iyo dhammaanba dalalka caalamka ugu qancin laheyd inuu jiro xiriir hoose oo ka dhexeeya xukuumadda baqhdaad iyo ururka alqaacida bush oo mar ka hadlayay arrinkaas ayaana yidhi saadaam xuseen wuxuu saaxiib dhow la yahay hoggaanka alqaacida suurtagalna ma ahan inaan indhaha uun ka daawano halista nooga soo wajahan dhankaas sidaasi si la mid ah dowladda ingiriiska oo jeebka ugu jirtay maraykanka ayaa sannadkii laba kun iyo labada faafisay taqriir kale oo ka soo baxay xafiiska tony balayr kaasoo ka digaya halista ay leedahay in dalka ciraaq uu helo hubka waxgumaada wuxuuna ballan qaaday inay xukuumaddiisu garab taagan tahay dhiggeeda washington ayna diyaar u tahay duulaan lagu qaado waddankaas marka la fiiriyo xaqiiqda hubka kiimikada ah wuxuu ahaa marmarsiyo cad oo lagu banaysanayay dalkan balse hadafka ugu weyn ayaa ahaa sidii loo rogi lahaa siyaasadda mandiqadda diinka dhaqaalaha iyo weliba ilbaxnimada bulshada midhaha qaraar ee ka dhashay duulaanka ayaana hadda la guranayaa maadaama uusan jirin dal carbeed oo labaatan sano kadib duulaankan haysta madax bannaani cad amni dhaqaalo ku filan iyo horumar la taaban karo halka dagaal toos ah lala galay culimmada masaajidda iyo goobaha lagu barto diinta ilaa qofka muslimka ah ee ku dheggan diinkiisa lagu sifeeyey inuu yahay waxay reer galbeedku ugu yeeraan argagixisada fisqiga iyo fasaadkana uu ku faafay dhulka xarameenka iyo guud ahaanba mandiqada oo idil qulubta dadka carabta ayaa laga tirtiray qadiyadda filistiin yahuuddii shalay la takoorayay ayaana maanta noqday kuwa loogu jecel badan yahay mandiqadda qofka muslimka ah ee difaacaya diinkiisa iyo cirdigiisa waa argagixiso halka gaalka naftiisa haligayana uu yahay geesi qaran dhammaan arrimahaas ayaana bannaanka soo dhigaya cadowtooyada gaamurtay ee reer galbeedka xukuumaddii washington ee cadaaladda iyo xurriyadda la rabtay shacabka ciraaq ayaana ah mid qudus u gacangelisay gumaystaha xukaamta carbeedna ku qasabtay inay qalinka ku duugaan heshiiskii loogu magacdaray safqatulqarni ee yahuudda loogu gacangeliyey dhulka muslimiinta ee reer filistiin
وليس بأن يقال لقد رأست
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وليس بأن يقال لقد رأسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست